yeremya cutubka labiy kontonaad sidqiya markuu boqor noqday wuxuu jiray kow iyo labaatan sannadood oo yeruusalaamna wuxuu boqor ku ahaa kow iyo toban sannadood oo hooyadiis magaceeduna wuxuu ahay xamutal ina yeremya oo reer libnax ahayd oo isagu wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa jar ku ah sidii wixii yaxoyaqiim sameeyey oo dhan oo tanu waxay yeruusalaam iyo dalka yahuud ah ugu dhacday caradii rabbiga aawadeed ilaa uu hortiisa ka tudhay kolkaasaa sidqiyahna ka fallaagoobay boqorkii baabilon oo sannaddii sagaalaad oo boqornimadiisa bishii tobnaad maalintii tobnaad ayaa nebukadresar oo ahaa boqorkii baabilon iyo ciidankiisii yeruusalaam ku kaceen oo intay hor degeen ay qalcado hareeraheeda ka dhisteen oo sidaasay magaaladii u hareeraysnayd tan iyo sannaddii kow iyo tobnaad oo boqorka sidqiya oo maalintii sagaalaad bishii afraad ayaa abaartii magaaladii aad iyo aad ugu xumaatay oo sidaas daraaddeed dadkii dalka deganaa cunto maay haysan markaasaa meel magaalada ahayd la jabiyey oo raggii dagaalka oo dhammuna way carareen oo waxay goor habeennimo ah magaaladii kaga baxeen iriddii labada derbi u dhaxaysay oo beerta boqorka ku agtiil haddaba reer kaldayin waxay ku wareegsanaayeen magaalada oo waxay mareen jidkii caraaba laakiinse ciidankii reer kaldayin ayaa boqorkii eryaday oo waxay sidqiya ku gaadheen bannaanadii yerixo oo ciidankiisii oo dhammuna way ka kala firdheen markaasay boqorkii qabsadeen oo boqorkii baabilon ugu geeyeen riblax oo ku tiil dalka xamaad wuuna xukumay oo boqorkii baabilon sidqiya wiilashiisii hortiisuu ku laayay oo weliba amiiradii dalka yahuuda oo dhanna wuxuu ku wada laayay rimblax oo weliba sidqiyahna indhihii buu ka riday oo boqorkii baabilon wuxuu ku xidhxidhay silsilado wuxuu u kaxaystay baabilon oo xabsi buu ku riday ilaa maalintii dhimashadiisa haddaba bishii shanaad maalinteedii tobnaad oo ahayd sannaddii sagaal iyo tobnaad oo nebukadresar boqorkii baabilon ahaa waxay yeruusalaam yimid nabusaradaan oo ahaa sarkaalkii askarta oo boqorka baabilon u adeegi jiray markaasuu gubay gurigii rabbiga iyo gurigii boqorka oo wuxuu kala gubay guryihii yeruusalaam oo dhan kuwaasoo ahaa guri kasta oo weyn oo ciidankii reer kaldayin oo sirkaalkii askarta la socday oo dhammuna waxay wada dumiyeen derbiyadii yeruusalaam ku wareegsanaa oo dhan markaasaa nabusaradaan oo ahaa sirkaalkii askartu wuxuu maxaabiis ahaan u kaxaystay masaakiintii dadka qaarkood iyo dadkii magaalada ku hadhay iyo kuwii cararay oo u galay boqorkii baabilon iyo intii dadkii faraha badnaa ka hadhay laakiinse nabusaradaan oo sarkaalkii askarta ahaa wuxuu ka tegey dadkii waddanka ugu liitay inay ahaadaan kuwa canabka iyo beeraha kale ka shaqeeya markaasaa reer kaldayin waxay jejabiyeen tiirarkii naxaasta ahaa oo guriga rabbiga ku jiray iyo saldhigyadii iyo berkaddii naxaasta ahayd oo guriga rabbiga ku jiray oo naxaastoodiina waxay u qaadeen baabilon oo waxay kaloo qaadeen daryihii iyo majarafadihii iyo alaabtii laambadihii lagu safayn jiray iyo madibadihii iyo macalgadihii iyo weelashii naxaasta ahaa oo loogu adeegi jiray oo dhan oo sarkaalkii askartu wuxuu la tegey suxuuntii iyo dabqaadayaashii iyo madibadihii iyo dharyihii iyo laambadihii iyo macalgadihii iyo koobabkiiba intii dahabka ahayd dahab ahaan buu u qaaday oo intii lacagta ahaydna lacag ahaan labadii tiir iyo barkaddii iyo laba iyo tobankii dibi oo naxaasta ahaa oo saldhigyada ka hooseeyey oo boqor sulaymaan uu u sameeyey gurigii rabbiga dhammaan weelashaas naxaastoodu miisaan ma lahayn oo tiirarka midkood sarajoogiisu wuxuu ahaa siddeed iyo toban dhudhun mayriskiisuna wuxuu ahaa laba-iyo toban dhudhun markii xerig lagu qiyaaso oo dhumucdiisuna waxay ahayd afar farood oo dhexdana wuu ka dalooshanaa oo korkiisana waxaa saarnaa taaj naxaas ah oo taajka sarajooggiisuna wuxuu ahaa shan dhudhun wuxuuna lahaa shabag iyo rumaano taajka ku wareegsan oo kulligoodna waxay ahaayeen naxaas tiirkii labaadna waxaan oo kaluu lahaa iyo rumaano oo dhinacyada waxaa ku yidhi lix iyo sagaashan rumaan oo rumaanadii shabagga ku wareegsanaana oo dhammuna waxay ahaayeen boqol oo sirkaalkii askartu wuxuu kaloo kaxaystay sarayax oo ahaa wadaadkii sare iyo safanyax oo ahaa wadaadkii labaad iyo saddexdii irid joog oo wuxuu magaaladii kala soo baxay sirkaal u sarreeyey raggii dagaalyahanka ahaa iyo toddoba nin oo ka mid ah kuwii boqorka hor joogi jiray oo magaaladii laga dhex helay iyo kadhaanigii sirkaalka ciidanka ee ururin jiray dadkii waddanka iyo lixdan nin oo ahaa dadkii dalka degganaa oo magaaladii laga dhex helay markaasaa nebasaradan oo ahaa sirkaalkii askartu iyagii kaxeeyey oo riblax ugu geeyey boqorkii baabilon markaasaa boqorkii baabilon iyagii ku laayay riblax oo ku taal dalka xamaad oo sidaasaa dadkii yahuud ah dalkoodii looga kaxaystay iyagoo maxaabiis ah oo sannaddii toddobaad dadkii uu boqor nebukadresar maxaabiis ahaanta u kaxaystay waxay ahaayeen saddex kun iyo saddex iyo labaatan qof oo yahuud ah oo sannaddii siddeed iyo tobnaad oo boqor nebukadresarna wuxuu yeruusalaam maxaabiis ahaan uga kaxaystay siddeed boqol iyo laba iyo soddon qof oo sannaddii saddex iyo labaatanaad oo boqor nebukadresarna nebusaradaan oo ahaa sirkaalkii askarta ayaa yahuuddii maxaabiis ahaan uga kaxaystay toddoba boqol iyo shan iyo afartan qof oo dadkii la kaxaystay oo dhammuna waxay ahaayeen afar kun iyo lix boqol oo qof oo sannaddii toddoba iyo soddonaad intii boqorkii dalka yahuuda oo yaxoyaqiim ahaa uu xidhnaa bishii laba iyo tobnaad maalinteedii shan iyo labaatanaad ee wiil marodaag oo ahaa boqorkii baabilon sannaddii uu boqor noqday ayuu sare u qaaday yehoyakiin oo ahaa boqorkii dalka yahuuda oo xabsiguu ka soo bixiyey oo si roon buu ula hadlay oo wuxuu carshigiisii ka kor maareeyey carshigii boqorradii isagii baabilon la joogay oo dharkiisii xabsiga ayuu beddelay oo hortiisuu wax ku cuni jiray had iyo jeerba cimrigiisii oo dhanba oo xagga masruufkiisana boqolkii baabilon xaggiisa waxaa laga siin jiray masruuf joogto ah oo tan iyo maalintii uu dhintay maalin kastaaba qayb buu heli jiray cumrigiisa oo dhan